أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay ku wada ugu doorka roon kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar ka dhacay degmada buurhakaba ee wilaayada baay sarkaal ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in isbahaysiga owsom uu wajahayo isagoona dhanka kala dignin ka soo saaray arrinkaas xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in mujaahidiinta ay la wareegeen kalabar dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf salka ku hayay dhulbeereed kaas oo ka dhex taagnaa laba beel oo ka tirsan qabaa'ilka dega wilaayadaas munaasabad dowro diini ah loogu soo xirayay mucalimiinta iyo ardayda machadka assakhaawi ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baay maamulka islaamiga ee degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowro diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas
أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan
kataa'ib al ikhbaariya ayaa mar kale baahisay weerar dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo maraya duleedka deegaanka beerayabaal ee wilaayada islaamiga hiiraan fideoga ayaa ku bilaabanaya weerarka mujaahidiinta oo ku wajahan maleeshiyaadka riddada waxaana hal mar hawada isqabsatay rasaasta ay isweedaarsanayaan xaqa iyo baadilka wuxuu ahaa weerar u dhacay sidii loo soo qorsheeyey isla markaana uu ka dhashay khasaare soo gaaray maleeshiyaadka riddada ee kamiinka loo dhigay inta fiideoga uu socdo waxaa la arkayaa qaar ka mida meydadka maleeshiyaadka riddada oo waran halkii lagu dagaalamay deegaanka beero yabaal ee wilaayada islaamiga hiiraan waa deegaan in badan lagu xasuuqay murtadiinta taariikh weynna ka galay duulaanka cadowga uu ku soo qaaday deegaano ka mid a wilaayada hiiraan cadowgana ku reebay xanuun iyo xasuuq marnaba aysan maskaxdooda ka bixi doonin militariga diintee nafta iyo huraya maalkiisa nimankii mabda ah reer galbeed maya yiree diiday mudahanada beenta ah raggay cidimarsiin weyday miidhada raggii qaadacee sharafta meeleeyey nimankii xaqiiqda mutaxan maalin adag qaatay muhuraanka diintiyo raggii dhiciyey maalkeenna maydaan gafine waad hesheen marankii toosnaaye manhajkii rasuulkiiyo xaqaad midigta saarteene annaguna miciinaan nahay idim ilaahay annaguna miciinaan nahay idim ilaahay shukran akhuuna abu xasaan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar ka dhacay degmada buurhakaba ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay habeenkii xalay ahaa weerar qorshaysan ay la beegsadeen hooyga uu degmada buurhakaba ka degan yahay taliya ku-xigeenka maleeshiyaadka ridada degmada buurhakaba murtadka lagu magacaabo cismaan kaarabiin sarkaalkaas ayaa si dirqi ah uga badbaaday weerarka la doonayay in lagu khaarijiyo dhimashada waa laba askari oo ilaaladiisa ah sidoo kale waxaa ku dhaawacmay mid ka mida ilaaladiisa dhanka kalena wilaayada shabeellada hoose wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro dhegeystayaal intaasu waxaynu kaga gudbaynaa wararkii ku saabsanaa howlgallada mujaahidiinta bal markan iyo sarkaal ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in isbahaysiga owsom uu wajahayo dhaqaale xumo baahsan isaga oona dhanka kala digniino kasoo saaray arrimahaas walaalkeen nuur calwarsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxaa loogu yeero ururka midooda afrika ayaa shaaca ka qaaday inay walaac xoogan ka qabaan maalgelin la-aanta ay wajahayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya samuel nasuubga oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda kaafirada uganda islamarkaana qaybta ka ah isbahaysiga isom ayaa sheegay in galada qaramada midoobey iyo midowda kufaarta yurub ay ku guuldareysteen dejinta qorshe damaanad qaad buuxsiinaya dhaqaalaha lagu maareynayo ciidamada afrikaanta ee dhowaan shaatiga loo bedelay midooda afrika iyo midowda yurub haddii ay maalgelin waayaan howlgalka nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya waxay u badan tahay in dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin ay muqdisho ku qabsan doonaan ugu badnaan lix isbuuc ayuu yidhi gaal sumel nasumga wuxuu intaasi ku diray in askarta iyo saraakiisha kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan ay hadda wajahayaan xarado liita oo ka dhashay maalgelin la-aanta falanqeeyaasha ayaa aaminsan in howlgalka cusub ee isom uu noqday midkii ugu liitay ee soo mara midooda afrika marka loo eego caqabadaha dhaqaale ee ku horgudban iyo khilaafaadka siyaasadeed ee uu wajahayo
mahadsanid sheyba xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in mujaahidiinta ay la wareegeen kalabar dalka soomaaliya sida faafaahinta warkaas uu inoogu eegayo walaalkeen cabdilqani maxamed xildhibaan daahir amin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa kulan ay baarlamaanka ridada shalay ku yeesheen magaalada muqdisho kadib mar uu la hadlayay warbaahinta wuxuu sheegay in dalka soomaaliya kalabar ay qabsadeen mujaahidiinta isagoona tusaale usoo qaatay dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo ay la wareegeen mujaahidiinta mar haddii dalkii daraata aad arkayseen kalabaro bar ay shabaab soo qabsadeen meelaha qaar ay ku jiraan ilaa iyo hadda xildhibaankan oo sidoo kale maalin ka hor ka hadlayay kulan ay mucaaradka gurguurta ku yeesheen muqdisho ayaa walaac xoogan ka muujiyey deegaanadii dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen ee ka tirsan shabeellada dhexe wuxuu sidoo kale ka hadlay murtad daahir aamin jeesow in maleeshiyaadka ridadaha ay ku fashilmeen dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka beere yabaal ee hiiraan oo uu sheegay in tabar loo waayey mujaahidiintii halkaasi ka dagaalamayey
shalay dhul baaxaddiisa inta ongoonto ay la eg tahay ayaa nimankii nabaddiidka ahaa ee al-shabaab ay hal mar la wareegeen markaas ay dhulka saas dagaalkaas ugu socdo ee dhulka intaas la eg nagala qabsanaayo oo dadkeenna sharafta lahaa muxuu ahaay dee qof la qabsada waa qof laga xoog badiyey la laaynayo shacabkeenna tiyaatarka waxaa ka socotay khudbad laleeyahay doorasho qof iyo xod dahan rabna subxaan allah ceel barafaa la qabsaday waxaa la qabsaday magaalooyin degmooyin oo hiirshabeel ka tirsan aniga hiirshabeellaan kasoo jeeda ayaa la qabsaday hore waxaan u ogeen beere yabaal iyo dhulkii beledweyne in laga saari layaho lala rafaatimayo nimankii nabadiidka ahay hadalka murtadkan waxa uu ku soo aadayaa xilli mujaahidiinta deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ay la wareegaan kadib markii ay cagta mariyeen maleeshiyaadkii ridada ah ee ku sugnaa deegaanadaasi shukran walaalka cabdilqani wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf salka ku hayay dhulbeereed kaas oo ka dhex taagnaa laba beel oo ka tirsan qabaa'ilka dega wilaayadaas walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulankaani oo ay garwadeen ka ahayd wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu xalinayay khilaaf salka ku haya dhulbeereed oo ka dhex jiray jufooyin walaalo ah oo ka kala tirsan beelaha makanaya gaaljecel kulan qaatay muddo afar iyo toban maalmood oo xiriir ah laguna heshiisinayay jafooyinkii cismaan cadeer iyo bees lahubo oo ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed ayaa kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee xarunta wilaayadaasi wilaayadii hiiraan ayaa lajne isugu jirta odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada u xil saartay xalinta khilaafka salka ku haya dhulbeereedka ku yaala deegaano hoostaga magaalada beledweyne iyadoona ugu dambeyntii lajnadu ay ku guulaysatay arrintaasi ugu horeyntii waxaa halkaasi laga akhriyey bayaan kasoo baxay labada jufo ee cismaan adeer iyo beeslahobo
ujeedo heshiis kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka jufooyinka cismaan adeer iyo walaalahooda junfada bees la hubo socdayna muddo afar iyo toban maalmood ah shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhaxeeyey jufooyinkaas walaalaha ah khilaafaadkaas oo ahaa dhulbeereed ku yaallo inta u dhaxayso tuulooyinka jiiqley qoordheere iyo wiirawiire wadahadal dheer iyo isujiidjiid kadib guddiga waxay guddoomiyeen sidan soo socoto lambar kow in beerahaas loo qaybiyo labada junfo lambar labo soohinta beerahaas waxay ka soo bilaabanaysaa dhanka bariga jidka jaayiga ah dhanka galbeed waxay ku eg tahay jidka isku xidho wiirawiire iyo doon dheere lambar saddex si loo ilaaliyo xaqa xoolaha u aroorayo helada waxaa la waasicinayaa jidka ka yimaado wiirawiire lambar afar sidoo kale waxaa la waasicinayaa jidka u dhaxeeyo jayga iyo beerta cali cambuule intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonnada iyo odayaasha labada jifo oo sheegay inay heshiiyeen islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada ka soo baxay kulankaasi aniga oo ah nabadoon cabdirashiid ahna jifada cismaan adeer waxaan aqbalnay si rasmi ah u aqbalnay heshiiskii ka dhacay bu'a qable dhulbeeraad aan isku qabsannay aana u qordhiibanay walaayadeenna gobolka hiiraan mahad allah ka sii aad ayaan ugu qanacsannahay heshiiskaas waxaana jecelnahay inaan dhaqangelinno si wanaagsan oo shareeca islaamka waafaqsanaan u qaadanay arrintaas raalliaana ka nahay waana soo dhowaynaynaa waxaan adkaynayaa anigoo ah nabadoon cabdicasiis sheekh ibraahim mutaan bayaankii ka soo baxay wilaayada hiiraan bayaankaas annaga waa iyadeenna waan adkaynaynaa biidnillaahi tacaalaa waannu ku qanacsannahay wax alla waxay wilaayadeennii oo sulaxaas inuqabadii ay ka galeen waan adkaynaynaa insha allahu tacaalaa waxna kama soo noqon doonaan biidnillaahi tacaalaa alla subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa towfiiq iyo toosanaan alle subxaanahu watacaala aan weydiisanaynaa beesha cismaan adeer reer abbebees soohim dhulbeereedow ahaay waa sidee yaartii ugu horraysay u sheegtay dhulkaasna alxamdulilahi waa ku qanacsannaa annagana waa markanay haddii ilaahay yidhaahdo annaga aan isdaaweyno oo ismaartay aan isqancinno taasna waa ku daraa wabilaahi towfiiq maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka dhisan gudaha dalka ayaa allah fadligii ku guulaystaa xalinta khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah ee wadadaga mahadsanid yaasir munaasabad dowla diini ah loogu soo xirayay mucalimiinta iyo ardayda macadka assakhawi ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baay walaalkeen abu xasaan iyo mar kale munaasabadan waxay ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buula fullay waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ay ka ahaayeen hoggaanka sare ee wilaayada islaamiga ee baay nuqobo culummo waalidiin iyo martisharaf kale ardayda dowladda loo qabtay waxay isugu jireen laba qaybood oo kale ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo labada maalin ee khamiista iyo jamcaha dhigta macadka iyo arday kale oo shanta maalin ee soo hartay si toosa u dhigta macadka waxayna dowladan ku qaateen duruus kala duwan sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa kelimad ku bixisay luqadda carabiga goobta ka jeediyey alxayaatu maca alqur'aan xayaatun raaqiya wa maciyatun khaasa qaala tacaala ina allaha maca aladiina attaqow waaladiina hum muxsinuun alxayaatu maca alqur'aan nicmatun min acdami annicam ينعم بها الله عز وجل على عبد, عبد من عبيده لا يعرف هذه النعمة حق المعرفة إلا من ذاقها الحياة مع القرآن هي السعادة المنشودة والكنز المفقود والفيض الإلهي الغامر والسكينة والطمأنينة قال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب
maamulaha macaahidda sakhaawi cabdalla cabdalla oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo duruusta lagu qaatay isagoona sidoo kale ka warbixiyey ahdaafta dowladda loo qabtay dowladaas waxyaabaha la ka qaadaday weliba kuma tahay mawaad fara badan oo muhiim ah ee duruqu tadriis oo kale kuma tahay iyo idaarada sifaat almucallim annaajix المدخل إلى علم القراءات الأسماء والأحكام الزهد والرقائق دور القراء في الدعوة والجهاد أهداف دورة القبضين ولبهايته أو كمت تأهيل المعلمين معلمين أصخاوي والكبيهيان أنت للدياري الله مري أسلوبتي والدياريان أو أساليب كبدلا iyo tacaamulkii ardada la tacaamulaayeen iyo qaabka wala baxsiyaayeen ahdaafta intaas iyo wali kale kuma tahaytay ardada macalmucalimiinta inti kor lan qaad mustawaja oo aqoonteega oo lan ziyaadi dhab ahaantii waliba lanaa dowrada sidii lanka targali oo lan qorsheey yaa ilaahay subxaana wa tacaala ninka dhammaay waan walbadan kale ku faa'iidi gudoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay دورة بما يواها تنبور كن قرن سيارة وهيتان هايتي دور القمم لأصحاب الهمم هنا هايتي كالا آه، ما يواها وأنا ساسا فولا أت دور قيمة بدن هايتو كورجرتي ويلو أنك سرعيتو هايتي ودور سرعيتو دادك همك إيه والبرشيد إيه خير كهم يو إينا ما إلا رأي أسو إنسوغ ناتيو dowladan uu soo qabanqaabiya maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin islamarkaana loo qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka sakhaawi faraciisa degmada buulafullaay ayaa qayb ka ah dowraad maalmihii ugu dambeeyey maktabka uu ka waday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ugu dambayntiina maamulka islaamiga ee degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gabagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas walaalkeen cazaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya munaasabadan oo lagu soo gabagabanayay dowro socotay muddo toddoba maalin ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka dhigta maraakiista ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe taas ay ku qaateen duruus kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadan lagu soo gabagabanayay dowrada ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo ka mid ah culimada iyo mid ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada dhexe marka nebi maxamed waxaa laga dhaxlay diin weeye dhaxalkii aad qaadateen dowrana ku qaadateen maadaama bishii barakaysneed ayna soo hayso ikhtitaamkii iyo gebagabaduna hadda ay tahay in dumarku dadaalka iyo juhdiga ay bixinahayaan ay sii labalaabaan yaan tawsiic dardaaran ku siinaynaa in laysku tafa- lagu dadaalo in lagu tanaafuso khayraadka iyo wanaagga shaqada aad mujaahidiinta u haysaanna waa khidmatulmujaahidiin ilaahay maalkiina ha barakeeyo owlaadda iyo dadkiinana allah idiin xifdiyo raggiinana allah idiin barakeeyo waxaan dareemayaa in maanta aan u fadhino ikhtitaamkii dowradii soo socotay in muddo ah ilaahay ayaa ku mahadsan kulankan iyo kheyrkaana soo waafajiyey wanaaggan ayadoo ay nagu soo aadintay bishii ramadaan ee barakada badneed duruusaha socdana ka mid ay ahaydo bishii ramadaan soo dhoweynteed iyo maartaaye sidii lagu diyaargaroobi lahaa ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan wax badan waa laga soo hadlayo deris wanaagii iyo maartaaye in lastacaawuno oo magaaladii waxaa ka dhacay dab khasaaro badan ayaa jirto maartaaye ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa hantidaas baxday bedelka horta allah nasiib intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii loo soo gabagabeeyey dowrada ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona soo bandhigay duruustay ku qaateen dowrada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah magacayga ummu xafsa anagoo ah gabdhaha maraakista degmada saakow ayaa waxaa meeshaan nooga socotay muddo toddoba beri ah dowro dowradaas waxaan ka qaadanay waxaa ka mid ahaa alkhaybu wannamiima azuhdu fi dunyaa altawxiid istiqbaalu shahru ramadaan axkaamu ramadaan muxaasabatu nafs arbacuun xadiid fii dami tacasub alqabaliya ayaan ka faa'iidnay alxamdulilah waxaan meeshaan uga mahad celinayaa intii noo keentay oo noo soo diyaarisay insha allahu raxmaan ilaahi subxaana watacaalana waxaan ooga rajeynaynaa inuu ugu bedelo bedel khayr qaba insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah magacayga oo mukhaalid madarsada maraakista meesha laisku keenay iyo dowlada noo socotay toddobada beri wax badan ayaan ka faa'iidnay ilaahi subxana watacaala baa ku mahadsan caawayo mar walba inuula soo celceliyo oo dowlad noocaan oo kale naloo soo celceliyo aad ayay u fiican yahan u rabnaa wax badan ayaan ka faa'iidnay dowlada wax maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa degmooyinkii deegaanada wilaayada ka wada dowraad diini ah uu qabanayo bulshada qiimaheeda kala duwan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cazaam ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas ayaa wararkeenii saakay u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warka lamida intaynu ku kulmi doona dhegeystayaal sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir